wadanka waxaa imaaday labada kun iyo labaiyo tobanka waxaana ka bilaaway iskool iskoolaa soo maray iskool kadibna waxaa aafuray ganacsi yar oo dukaan yar ah oo lebtobaha oo referbishka ah oo lasoo isticmaalay shirkadayaal kasoo isticmaaleen kasoo gadnay referbish waxaa la dhahaa waxa oo lasii lasii isticmaalo oo lasii nadiifinaya waxaasaa shaqada ka bilaabay wax yar oo waxaa ku bilaabay oo yar haddana alxamdulilah ilaa waxaa geynaa wadamo oo kenya dubay ilaa waxaa geynaa had soomaaliya mauritania hollandna waxaa ugu gadnaa dukaanka iyo online qofkii rabo oo soo dalbada gurigiisa loo geeya waata waa soo noqon doonaa ganacsiyada aada dhoofiso iyo laabtoobyada aada dibadaha u dirto laakiin waxaa ku suuro gashay adigoo muddadaasi kooban oo tobanka sano ah wadankan joogay in aada noqoto ganacsade oo dukaamo kala duwan ku leh wadankan bal waxaa nooga warantaa sida aad taasi kugu suuro gashay dadaalka aada usoo martay
horta wax walba riya riya ay ka bilaawdaan riyadeeda waxay ahayd in oo yacni wax oo aniga bilaawaya horta ilaaha u naxariista waalidkeyga jalaali maxudiin cabdallah oo igu kaalmeeyey si walba oo macnawiyan iyo maadiyan walba isagaa maanta meeshaa taaganahay isoo gaarsiiyey kadibna familka oo waxyar isii kaalmeeyeen oo inta kalena alxamdulilah waxyar oo aniga yani qabsaday oo sameeyey oo ilaahay towfiiqdiisana ka imaatay ilaahayna towfiiqdiisa fa alxamdulilah tan kale waxaa waay qofkii oo wax sameeya ilaahay wax waa gaarsiina cidrus marka waxaad ii sheegtay in markii aad ganacsigan bilaabaysay da-daadu aada u yarayd marka wax caqabad ah oo kaasoo wajahay in adigoo aada u da-yar wadanka ku cusub aada bilowdo ganacsiga
wadanka markaa ku cusbaa oo saddex sanaa joogay riyadeeda ahayd inaa dukaan fura dukaankii markaa rabi inaa isku qora ninkii oo guriga lahaa dukaanka lahaa wuxuu idhahay adiga qof yaraa tahay waana holandna waxaa ku leedahay sharcigi yaraa ma kugu qori kari dukaankan waxaa isla tagnay maxkamad maxkamadii alxamdulilah guul a kasoo gaaray kadibna dukaankii saasaa ku furay anoo haddana oo bilooyin labo bil jooga ah haddana waxaa dhacday in askartii oo dalka i imaadaan ay dhahaan ma dhici karta adoo qof yar ah see dukaankan ku furtay ku leedahay lacagta meesha intee ka keentay su-aalo badan oo qiil u qaal ah fa alxamdulilah aniga intaa bilaawin ka hor waaba isku diyaariyey leanoo waa maqli jirin waxyar qofka markuu wax bilaawaya dhib tahay fa waxaa u diyaariyay ahayd inaa dhaha qofkan wax ka soo qaaday kana wax ka soo qaaday kana saasa ugu baxsaday fa alxamdulilah marka maxaa yacni kugu dhiirigeliyay in adigoo saas u yar inaadan shaqo kale horay oo qof aadan u shaqayn ee aad adigu ku hamisay inaad abuurato shaqo
horta shaqada qofka markaa meel ka shaqeynayso waa iska dhib badan tahay salaadaa rabtaa wadankaa markaa rabtid inaad tukatid marmarka qaarkood jimcaha rabtaa inaad aadid shirkadayaalka qaarkood holandeeska waxyar waa kugu dhibayaan xataa haddaa adiga tahay oo qof oo soomaali ah cunsurinimo waa jirtaa oo yani qofka oo soomaaliga ah si walba oo holan u joogtahay wax yar oo cunsurnimada ma ahan wax oo dalka hore cunsuri ee mala dhihi kara laakiin cunsurnimada haddii la fiiriya hataa waxaa waa qof walba qofku isku dhig yihiin isku kalar yihiin as jecel yahay fa holandeeska u badnaan annaga hataa soomaali hadaan nahay mar walba waxaa sii fiirinaya qofka oo ku dhow inaad shaqada siin kartid ayaga hataa saas camal ay ka tahay cunsurnima hadii la fiiriyey waa waxaas waa hadii la fasira annaka alxamdulilah waa iska fikeri waxaa dhahay bilawga inaa adiga wax leedahay aa bilaawdid si fiican oo u shaqeyn kartaa meeshii aad siyeed saac ka shaqeyn lahayd labiyi toban aa ka dhigay
bal macaamiishaada iyo sida ay ku arkaan adigoo kolley waxaan arkaya dukaankaaga kale maraan joogay dad bulshooyin kala duwan inay kaa adeeganayeen bal dadkaasi sida ay u arkaan qof wadankan asoo qaxooti ah ama immigrant ah yimid iyo sida ay kula macaamilaan
horta holandeeska macaamiisha dukaanka holandees soomaali moroccan turki inta holland ku nool oo dhan wax ka gadnaa dadkana waa kala yihiin dad oo waxaa jiraan maanta dukaan haddaad joogtid aa wax gadaysid dadka qof oo dadka nibowga yani qof walba waa la kulmay qof fiican qof xun fa alxamdulilah dukaan kuma koobna keliya soomaali mise holandees mise turki fa dadka holna joogaan dhan aa wax ka gata anagana waxaa waaye dadka si fiican alxamdulilah u kaalmeynaa waxyaabo waxaad ii sheegtay aada u dhoofisaan dalal kala duwan oo kenya iyo morocco iyo ay ka mid yihiin marka maxay yihiin adeegyadaasi sidaase aada ku gaarsiisaan waddamadaasi
containera aa dirnaa oo ka baxa amsterdam containeraha waxay tagaan mid muqdisho mid qaarkooda mauritania oo hadda insha allah vakansigana u socda kenya waxyar waa dhib badan tahay ayadata waa geynaa laakiin container ahaan oo inta laga rarayaa jirta oo container iswa tagaaya dalka soomaaliya alxamdulilah oo xagga markay tagaan xaggaa lagu gadaa marka waxay u badan yihiin labtobyo iyo kombyutero miya lebtooba oo lebtoobaha kale ah lebtoobaha oo waxaa waaye kuwa shaqada oo processorkooda iyo motherboardkooda oo kacsan oo shaqo loogu talgalay iyo wax qabad
marka marka hore idinkaa iibsadaa ayagoo lasoo isticmaalay kadibna waad hagaajisaan suuq ayaadna dib uga iibisaan
waxaa sameynaa wax la dhahaya hardeska oo ku jira qofkii horesee isticmaalay hardeskaasaa ka bixinaa mid cusubaa gelinaa windowska isagoo cusuba marna ku shubnaa raamka iyo motherboardka wax walban waa test gareynaa laba mara si oo hadhow u ogaan inuu boqolkiiba boqol waxaan oo si fiican u shaqeynaya saas daraaddeeda markaas suuqa geynaa
marka ka waran riyadaada ma inaad sidan uun ku socota ayaa doonaysaa mise waxaan inaad sii ballaariso ganacsigan oo aad shirkado waaweyn abuurto wadankan aad ka abuurto alxamdulilah hadda sanooyinka ugu dambeeyey waxqabadka aada aada u badnaa alxamdulilah haddana sidaan isi ka fiican insha allah waa rajeyneynaa hadda alxamdulilah sanadkan ugu dambeynay shaqo abuuraa sameeyen dad badan oo dukaanka ka shaqeeya oo ka masruufta ciyaalkooda aada joogaan alxamdulilah oo iyagoo dukaanka ku faraxsan oo ka shaqeystaan makhaazinna waa leenahay oo alaabta soo degta meeshaasaa laga shaqeeya alxamdulilah dhalinyarada sidaada oo kale ah ee wadankan timaada maxaad u jeeda inaad dabcan intaad timid adigu sidaad sidoodoo kale aad ganacsi abuurtay maxaad kula talinaysaa horta holan dad badanaa dhaheen holan gaajo laakiin ma ahan holan waa wadan fiican oo qofkii akhli leh oo yani ka shaqaysan kara fursadayaal badanaa buuxaan qofka hadduu is aamina oo hore u socda oo isdhaha wax fiican a ka qaban karaa wadankan waa gaara fa holand ma ahan wadan oo wax laga qaban karin mise holand wadan xirxiran aniga waa maqli jiri holand canshuurteeda badan holand saan waayo horta walaalaha oo hadda rabaan inay wax bilaabaan waxaa ku waanaa inay shaqada bilaabaan qofka markuu wax bilaabo markuu lacag qabto canshuur laga rabaa mogtahay qofkii oo oo lacag hayna canshuur ma laga rabo